إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kitaabka sheikhu casharkii ugu horreeyey waxaa nooga soo hadlay cilmiga iyo camalka iyo dacwada iyo sabarka ahamiyada ay leeyihiin haddana saddex mas-alo muhiima ayuu ka soo hadlay in saddex masalo oo muhiim ah in allah uona abuuray oona arsuqay oona cayaar noo abuurin oo rasuul naloo soo diray oo qofkii rasuulkaa adeeca uu jannada gelayo qofkii rasuulkaa caasiyana ou naarta u gelayo midda kalena ay tahay ilaahay inuusan ka raali ahayn in maciisa cid lala caabudo subxaanahu wa tacaala tan kaloo saddexaadna inay tahay qofka mu'minka in gaalada iyo ciddii ilaahay subxaana wa tacaala ay rasuulkiisa khilaafta inuu weli ka dhigto inaysan bannaaneen haddana sheikhu wuxuu nooga sheegay diinta oo xanafiyada oo samxada ah inay ku dhisan tahay towxiid inay ku dhisan tahay ilaahay in cibaadada loo khaliso subxaana wa tacaala towxiidkuna waxa weynoo la isfaro uu yahay shirkiguna waxa ugu weynoo la iska reebay inuu yahay haddana sheikhu wuxuuna baray saddexda usuul ee muhiimka ee qabriga laisku su-aalayo inuu qofku rabbigiisa aqoonsado oo macnaa rabubiyadiisa u aqoonsado sifaadkiisa iyo asmaadiisa wanaagsan oo ansoo magacyaalkiisa iyo tilmaamihiisa cibaadadana allah u khaliso subxaana wa tacaala tan kalena inuu diinta nabiga lagu soo dejiyo shareecada islaamka inuu maaragta aqoonsado islaamkiibuu noo soo fasiray macnihiisu inay tahay allah oo la isu dhiibo subxaana wa tacaala qalbiga la isaga dhiibo lisaankana laga ictiraafto maaragtay qalbigana maanta ma arkaysaa lagu rumeeyo xibnahana la isaga dhiibo oo camalkii oo ah daacaadkii oo la sameeyo iyo nawaahidii laga haro iyo arkaantii uu ku dhisnaa buu noo sheegay in maaragtay shan uu ka kooban yahay shahaadatu an laa ilaaha illah wa anna muxamadan rasuululah wa iqaami asalaa wa iitaa'i azakaa wa sawmi ramadaana wa xaji ilbeyti man istataaca ilayhi sabiila waxyaalahaas adiladaasoo marka noo soo sheegay weli marka towxiidka tafsiirkiisii ayuu shiikhu uu ku jiraa waxaan soo dhammaynay qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalima markaasu wuxuu yidhi wadaliilu shahaadati anna muxamadan rasuuluullah nebi moxamed rasuul allah inuu yahay waxa u daliila waxaa weeyaan qowluhu tacaala alla qowlkiisa weeye laqad jaa'akum waxaa idin yimid rasuulun min laydin soo diro min anfusikum adinka nafsadiinnu jinsigiinna ka mida oo weliba qurada qolada markaa la hadlayo quraysha nasabkooda ka mid ahaa rasuulkaasoo min anfusikum rasuulkaasoo marka khisaal fiican buu leeyahay khisaalkiisa waxaa ka mid ah raxmo iyo ra'fo iyo turiin inuu ummadda aha u hayo ousan ku aad adkayn ummadda casiizun calayhi ay dhib ku tahay oy ku adag tahay maa canidtum wixii idin dhibayo wax alla wixii dhibaato idinku ah asagana dhib bay ku tahay marka usluub fiican buu inkugu yeerayaa allah oo naxariis badana diin oo samax ah oo maaragtay fuduud ayuu u soo dhiibay nabiguna calayhi salaatu wasalaam dabcigiisana wuxuu ahaa maa khuyira bayna amrayni ila ikhtaara aysarahumaa maa lam yakun idman weligiisba laba arrin lama kala dooransiinin ilaa midda fudud oo sahlan buu doonay dooran jiray haddii middaasi aysan dembi aysan ahayn xariisun calaykum aada inkugu dadaalayo diintiinna iyo dunyadiinna iyo maslaxadiinna aakhar iyo tiinna adduunyo aad buu inkugu dadaalayo bilmu'miniina mu'miniintana ra'uufun mid u turitaan badan ou yahay magarad raxiimun aada ugu naxariisa baabi umbi sala allahu calayh wasalam marka waa sifaad wada cajiib loo nabigiina caddaynayo marka deliishan waa deliisha naqliga amaa waxaa weeye mucjizaad fara badanaa deliil u ah oo qur-aankan uu ugu wen yahay iyo mucjizaadkii kale fidrada iyo caqliga u deliil aho iyo shareecada oo wata nabiga calayhi salaatu salaam uu la yimid iyo akhlaaqdiisa inuu nebi yahay taasaa u deliila hadhow waa ka hadli doonaa insha allah moxamedun rasuulullah markii la gaaro macrifatu nebiy wa macnaa anna muxamadan rasuulullah nebi maxmed waa rasuul alle macnaheedu waxaa weeye af inta laga yidhaahdo in laga dhaqaaqo ma aha waa inaad risaaladiisa qalbiga ka rumayso lisaanka iyo carabkan aad ka ictiraafto wa anna muxamadan rasuulullah aad tiraahdo camalna waa in laga helo camalkii waa kanoo daacatuhu nabiga in la adeeco fii maa amara wixii oo faro wixii oo faro waa waajib oo yidhaahdo waa in la adeeco wixi xataa sunnaha nabiga waa in lagu adeeco wa tasdiiquhu in laga loo rumeeyo fii ma akhbara wixii khabara uu noo sheegay qisaskii hore ama qur-aankan lakugu sheego ama axaadiidta ku sheego qasas badanoo nabigu noogu sheega calayhi salatu salaam axaadiidta ma garan sidii saddexdii ninoo reer banu israa'iiloo intay israaceen godka wadagoloo godka ku dumay ee nin walbaa camal saalixa uu ku tawasulay waa qiso oo nabigu noo sheega calayhi salatu salaam waa rumaynayna soo maaha hamiin inuu ruyo arkay oo la dheelmiyey oo waxyaalo badan uu soo arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka nuur ku jiro oo la cadaabayo iyo waxyaalo badan nin bad dhiiga ku dhex jiro oo maaragtay rig raggii ribacunka ahaa iyo waxyaalo badan buu nabigu soo arkay calayhi salatu wasalaam uu noo sheegayna waijtinaabun ma garatay tasdiiquhu fitasdiiquhu fii maa akhbara daacatuhu fii maa amara iyo walijtinaabu in laga fogaado in la yidhaahdo ama haa waijtinaabu maadhe shay in laga fogaado canhu xaggiisaba naha uu reebay wasajara dadka uu ka fiijiye uu ka cirdeeyo wixii xaaraam ah oo nabigu naga cirdeeyo oo dhaho maaragtay ha samaynina ma garat sida maaragtay zinada iyo fawaaxishta iyo faalalshownimada iyo ma garatay iyo curaafaysiga iyo waxyaalahaasoo iyo sixirka iyo wixii uu naga reebo o dhan inaan ka caroono iyo wa anlaa nacbud allaha allah inaanan ku caabudin ilaa bimaa sharaca wuxuu isagu jidayo kitaabkiiyo sunnada macnaa ilaahay bidca laguma caabudo sababto haddii ilaahay bidca lagu caabudayo waayo maxaa rususoo maxaa loo soo diro ilaahay waxuu rabaa wixii isaga oo calaa alsinati rusulihi carabka rusushiisa wixii uu ku jideeyey in lagu caabudoo raba nin walbaa sida diimahan oo dadka uu dhisdhisay intuu meel cidlaa galaa wax isaga soo dhacaya waxaasuu isku jacburaynaa markaasuu cibaado ka dhigana nin daansi oo soo alifaacaya uu diin ka dhiganaa nin waxyaalo maaragtay uu samaynaa qof walba waxbuu iska ikhtiraacana marka haddii bidco ilaahay lagu caabudayo ee rususha marka micno la-aan wa marka ninka bidcada qooshanayo waa nin odhanaya nebi maxamed calayhi salaatu salaam soo diritaankiisa wax xikmaha kuma sugna diintiisana maaragta looma baahna ama diintiisu waa naaqis walidaalika imaam maalik wuxuu yidhi ninkii bidcada diinta ku soo gara faqad zacama ma garata waxau sheegtay anna diina moxamedin sala allahu calayh wasalama naaqisun inuu diintu ay naaqis taho asaga marka uu kabkabayo saasuu sheegtay marka masaladaana marka waxay ku dhisan tahay mas'aladii labaad oo camalka uunan ansaxayni in laalala yimaado maahana waxa weeye ilaahay in lagu caabudo ma sharaca wixii uu jideeyo waana qaacidadii ay xadiidka ku taagnaa man axdata fii amrinaa haada maa laysa minhu kelimad kasta qofka daalibulcilmiga waxaa la rabaa qaacidada iyo meeshay u noqonayso inuu la socdo iska laqmo iska orod maaha marka watasdiiquu fii maa amara qawaaciddaasi ku taagan tahay waana wa an yucbadallah ilaa bimaa sharac waana macnaha risaaladaba wey ilaa risaaladu waxaa weeye ilaahaa iitiin soo diray saan iyo saan iyo caabudo dhahay saan u caabudo si kale haddaad u caabudaan hadda risaaladii waxaa weeye waa qabade sheekh abubakar aljazaa'iri ayaa markuu miitaalinayo in sharciga lagu camal falo wuxuu yidhi tooshka hadda aan daaranayn kaharamada meesha bateriga haddaad xaggii xaggii balaa samaynaysa u kala gedisid ma kuu shaqaynaya may sababtoo qaabkii laysugu habeeyey uma shaqaynayo mafcuul ma laha saariyar mafcuul ma aha diinta siduu nabigu calayhi isalaatu wasalaam oo ilaahay u jidaya haddaad ka beddesho sawaab ma ka helaysa imaam ibnu xajar markuu sharxayo xadiidka qofkii maalintii boqol goor laa ilaha illa waxda ilahi shariirka ajarkiisa waxau dhahay qofkii ka ziyaadiyey ajarkaa inuu xasilayo lama hubo sababtoo dikriga waa sida daawada oo kale wey qayb ka mid aha laguu qoray in dikriga qaarna waa mudla qaarna waa muqayad muqayadka intii ah waa intiis inaa ku kaasa sababto waa daawo camal wa daawada haddii wax lagu daro ama garaamad ama la nusqaamiyo mafcuulkeeda ma socona mayo marka waa sidaas oo kale waa iska ciyaar ciyaar ma ah dadka bidcada laakiin dawqaas oo kale ma yaqaaniin dawqaas oo kale ma yaqaaniin kulli khayr loo iska leeyahay ma garan imaamu shaaficina waa kii dhihi jiray raama nafcan fadara min gayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqan nacfi buu raadiyey fadara waa dhibay min gayri qasdin isagoo u qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqan wax adiga aada leedahay waa wanaag haddayna sharciga aysan ku taagnayn hadhow cuquuqa isu bedelaysaa nacam marka qaacido weyn haye wa daliilu salaati salaadda maanta ma arkaysaa daliilkeeda iyo wazakaati zakadana iyo wa tafsiiru tawxiidi tawxiidka tafsiirkiisana waa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wamaa umiruu dadkii lama farin oo ahlu kitaabka ahaa macnaha iyagoo baadidii meel ay uga baxaan la-yihiin ayaa nabiga loo soo diray markaasay khilaafeen oy diideen awala nabiyadii hore way iskhilaafi way khilaafi jireen weliba khilaafkooda waa goorma maa tafaraqa aladiina uutuu lkitaab ila min bacdi maa jaaءathum albayinatu markay xujada cadad u timid markaasa waxaa leeyahay nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam ma wax qaladow intuu idinla yimid aada qalad diintiina aadoo aada uga tagteen diintiisa nabi maxamed wixii rasushii hor loo soo dhiibo unbow faraaho in allah la caabudo oo diinta loo khalliso salaada la oogo zakada la bixiyo ayuu faraya intaasba wax la diidaanay markay diinta ay khilaafayaan wamaa umiruu calaa alsinati اrusul wa calaa lisaani maxamedin sala اllah alay sl laguma farin ilaa liyacbudu اllaha allah inay caabudaan mukhlisiina ayagoo u barax tiraya lahu asaga addiinu hoggaansan xunafaa'a ayagoo ka leexanayo shirkiga iyo qashinka iyo maaragtay bidcada ee tawxiidka khaaliskaa u leexanaya iyo wayuqiimuu inay oogaan asalaata salaadii oo salaaddii xaqaas alle oo tawxiidka ah ayay sii bayaaninaysaa cubuudiyaday ay muujinaysaa ilaan qofku inuu muwaxid in kale maxaa lagu gartaa salaada sababtoo salaadda waa cibaada oo qalbigu qofka cibaadaysanaya bedankana waa ka cibaadaysanaa lisaankana waa ka cibaadaysanaa waa cibaadada keliya ee qofku markuu tukanayo wax kan uu ku mashquulay adoo soomashoqaa soo qabsanaya waa hadlaysaa adoo xajinaya waa tijaaraysana mashquula aada waxbaa cune soo ma laakiin salaad markii la garo jirka dhanba ilaah uu khushuucsan yahay dhaqdhaqaaq lama ogolo qalbigu ilaah uu khushuucsan yahay lisaankana ilaah baa lagu xusaya subxaana wa tacaala marka waa xaqullah wey wayu'tu zakaa zakada ay gutaan iyaguna waa xaqu oo maaragtay maal oo dadka walaalaha bini aadamka lagu xiriirinay waayo intaasay uxu dhigtaa ma diin xuna intaas diin xun maana wadaalika arrintaasina diin اlqayimati waa diinta toosan wey ay diin اlmilati اlqayima diinta toosan dariiqadeedii waay wa daliilu siyaami siyaamka inuu waajib yahay ruknigana waxaa u waajibaya waxaa u daliila qowluhu tacaala ilaahi qowlkiisa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii mu'miniintahaayo kutiba calaykum waxaa laydinku qoray asiyaamu siyaamkaa laydinku qoray kamaa kutiba sidii laydkuu qoray cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey oo dadkii hore waa lagu qori jiray walow qaabka ha kala duwnaado anaga ramadaana lagu qoray laakiin iyaga waxaa dhec kasta bishiiba inay wax ka soomi jireen lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna inaad ilaahay ka gaashaamataano soonku taqwo dhowrsanaan iyo aahaamta iyo dunuubta idinka ilaalinayo sababtoo markii qofku uu soomo shayddaankii jirka ku cayaarayay ayaa gaajoonaya dhibkiisu marka waa uu yaraanaya qofkii marka shartaa ka yaraanaysa khayrka ayuu u hoggaansamaya shartiisuna waa yaraanay maadaama qofkii marka khayrkiisa oo bato shartiina uu yaraaday adduunka macaasida wuxuu ka gaashaamanaya iyo cara alla subxaana wa tacaala aakharana cadaabkii inuu ka gaashaantay marka u badan tahay marka soomku waa wiqaayo asoomu jumla waa gaashaan wey wa daliiluulxaji xajka oo beydka alla la siyaarto filcumri mara hal mar ayuu cumriga waajib yahay qofkii weliba awooda ee sahay u heli kara iyo gaadiid qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa u daliila walilaahi bay u sugnaatay cala annaasi ka korkiisa waxaa ugu sugnaaday oo waajibu ilaahay uu ku leeyahay xijulbeyti ama xajulbeyt waa laba qiraao beytka in la xajisiiyo beytka inuu xajiyo aslu xaj waa ziyaaro ayaa la yidhaahdaa laakiin tan ziyaaradaani waa ziyaaro oo makhsuusa oo beedka ilaahay luu ziyaartay man ayaa waajib oo ugu leeyahay dadkao dhan ma wada ahane istataaca awoodo ilayhi xajka maaragtay ee ziyaarada sabiilan jidkeeda qofkii awooda ee gaadiid oo fuulo ama haddii aan la fooli karin wixii lagu raaci lahaa noolihii maaragtay dayaaradda ama markabka ama baabuurka wixii lagu raaci lahaa iyo zaadkii oo maaragtay oo intaa u zaad qaada lahaa ilaa uu ka soo noqdo iyo dadka uu ka tegay nafaqadooda hadday haystaan waajibay ku tahay xajka marka inuu xajiyo waman kafara qofkii kufriya oo macnaa ilaahay inta nicmo iyo caafimaad iyo awood siiyey beydkaas soo ziyaaran waayo waa kufraanu nacam qof nicmada alla ku kufriyey waaye fa ina allaha alla haniyun wuu ka deeqtoon yahay can alcaalamiina caalamiin ama waxaa loo jeedaa yahuud iyo nasaara ayaa maaragtay markay dhan anagu muslimiinaa nahay ayaa la yidhi beydka xajiye marka waa diidaan iguma usoo dhaqaaqaanoo maka iyo meelahaas baytulmaqdis iyo meelahaas ag warwareegaan marka maka maba usoo dhaqaaqaanba marka waa gaalo ilaahay wuu ka deeqtoon yahay subxaana wa tacaala halkaas sheikhu wuxuu noogu soo sheegay arkaantii islaamka islaamnimadan waan aga soo sir macnaheed inuu istislaam isdhiibid uu yahay isdhiibid qalbiga ah iyo mid lisaanka oo tawxiidka laga ictiraafto iyo mid camalka ah oo waa maxay waajibaadkii in lala yimaado xumidiina laga haro marka saddexda waa islaamnimadu way shamlinaysaa waa martabada koobaad darajada koobaad oo diinta islaamka waa islaamnimada wey almartaba athaaniya martabada labaad oo middaa ka sii sarraysa oo ka sii camiiqsan oo ka sii xayl dheer al-iimaanu iimaanka wey iimaanka waxa la yidhaahdo wey al-iimaan luuqadiisa asalka min alamni ayaa laga keenay min alamni ayaa laga keenay oo waa maxay qofka nabigoo laguu soo diray iyo waxa wato markaad tidhaahdo waa runtaa amintahu min atakdiib waxaad ka aamini dhigtay inaad beenisid oo qofkii aada wax ka rumaysid laakiin istilaax ahaan iyo sharciga waxaa loo jeedaa iimaanka waxa way tasdiiqun bilqalb in wixii ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisa iyo waxdaxdaaniyadiisa iyo nabiga rasuulnimadiisa iyo wixii kaloo arkaanta iimaanka oo diinta ku saabsanba oo caqiidada ku saabsanba ma garatay iyo waajib waxoo dhanba diinta wada caqiideed inaa qalbiga inaad ka ictiqaadiso wixii ilaahay waajib yeel inay waajib yihiin wixii alla xarimay inay xaaraam yihiin wixii alla banneeyey inay bannaan yihiin macnaa inaad qalbiga aada ka aamintid oo ka rumaysid oo shaki aan kaaga jirin tasdiiqun biljinaan ayaa la dhahaa wa nudqun bilisaan carabka inaad uga dhawaaqdo ka qirato ashhadu an laa ilaha illa anna maxamedan rasuulullah kabacdina salaadii wujuubkiisa iyo soonka wujuubkiisa iyo xalaasha iyo xaaraamtii inaad iyadana aad taqriirisid ood qiratid waa soo maaha taa marka waxaa lihi camalun bilarkaan marka salaaddii iimaan bay ka mid taha waa lagu camal falaya waxaa kaloo iimaanka markaa soo gelaya nawaahida laga fogaado waxyaalaha laga fogaado oo maaragtay mnawaahida iimaankana waa soo gelayaan islaamkana waa soo gelayaan soo maaha oo camalun bilarkaan ilaa camalka waxa aad samaynaysana waa camal tarkiguna waa camal hadda qofku haddii salaadda la faro haddii uu salaaddii tukado waa camal hadduu ka tago salaaddii uu ka tago taariku salaad uu yahay tarkigaasoo camal lagu cadaabayo soo maaha qofkii haddii zinada laga reebo oo la yidhaahdo walaa taqrabu zina qofkii ku dhacay waa camal soomaan camal xaaraama ku dhacay qofkii ka tegey oo zinadii iyo khamradii iyo shurbiga xaaraamtii ka tegay allah naga xafidee subxaana wa tacaala iyaduna waa camal oo xaaraanta ka tegitaanka uu ka tegey waa camal waalficlu waatarku ficlun fii saxiibi madhabi maraaqibka saas ku leeyahy shayga haddii aad ka tagtid waa ficil haddii aad wax xun aad ka tagtidna waa ficlun xasan wax wanaagsanoo salaadii iyo zakadii iyo xajkii haddii aad ka tagtana waa ficlun qabiix marka saddexdaas ka kooban yahay tasdiiqun bilqalb wa camalun bilarkaan marka camal biarkaan waxaa soo gelaya waajibaadkii salaadii wamaa kaana allahu liyudiica iimaana waxaa soo gelaya maxaramaadkii laga haro nabigu waxau dhahay laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min qofku markuu zinaysanayo mu'min maan iimaankaa laga qaadaya idan haddii aysan iimaanka waxu dhibaynin ma garat waxaa weeye marka iimaankay dhaawacaysaa marka ay baabi'inaysaa marka ka tegitaankeedu marka waa iimaanka ayuu ka mid yahay waxay culammadu ay ku daraan yasiidu wayanqusu waana kordhaa waana nusqaama haddii qofku dhaaca la yimaado cilmiga uu dhegaysto maaragtay xaaraamta uu ka fogaado oo qalbiga uu ka tadabburo qur-aanka ku tadabburo sharaa'icda macaanii uu fahmo alla cadamadiisa uu fahmo sidqiga rasuulka calayhi salaam uu fahmo aakhare axwaasheeda mowdkii iyo qabrigii iyo xisaabkii uu si fiican u yaqiinsado soomaa waa kordhay hadduu daacadii ka fogaado oo macaasidii ku dhex dhaco iyo balaayadii iyo shartii iyo meel shukuug iyo balaayo dad malaaxidaa siweenu diinta la durayo rasuulka la durayo saxaabada la durayo ilaahay la durayo iimaankiisa waa baaba'aya yaziidu bidaacaat wayanqusu eesh lilmacaasi culammada marka saasay hadaan camalkuna marka waa uu soo gelaya oo camalka saalixa iimaanka mid yahay macaasida tarkigeedana iimaankay ka mid tahay soo maaha marka haddii camalka saalixa la sameeyo ee laga tago ama macaasida la sameeyo iimaankii way dhaawacaysaa tarku salaa iimaankii wuu dhaawacaya zakadoon la bixin iimaankii wuu dhaawacaya sooma marka iimaankii waa ziyaadaa waana nusqaama marka iimaanka laba tafsir waa loo tafasiraa arkaanuu leeyahay muhiim uu ka kooban yahay laakiin shucabtiisa waa badan tahay arkaantu waa midda naloo soo sheegi doono aliimaanu billaahi wamalaa'ikati wa kutubihi wa rasulihi walyowmi alaakhir waa arkaanta ictiqaadiga oo ugu waaweyn waay waxyaalo kaloo ictiqaadi oo iimaaniyaadka ku saabsanaa jirta acmaashii iyo aqwaashii marka khayrka ahaydna waa soo gelaysaa soo maa waxaa kaloo iyaduna muhiima marka inaan baranno waayo hadda waxaan soo sheegnay iima islaamkii inuu kulminaayo camalka baatilka iyo nudqiga lisaanka iyo maaragtay kan jawaarixda laga qabto iimaankiina sidoo kale waa kulansanaya maxay tahay farqiga u dhexeeya farqiga u dhexeeya waxaa weeye haddii hal mid la sheego oo islaamnimo la sheego iimaankuna waa soo dhexgelaya haddii iimaan keligiisa la sheegana iimaanku waa soo dhexgelaya oo mid walba macnaha waxaa weeye in qalbiga aad ka ictiqaadiso xaqi afka aad ka qiratid camalna aad samayso macnaa wixii wanaagga aasan xumina aad ka harto soo ma iimaankuna waa kordhaa waana ziyaado laakiin haddii labadooda hal meel lagu sheego sida xadiidka jibriil loo soo socdo waxaa la yidhaahdaa islaamnimada waxaa looga jeeda acmaasha daahirka oo muuqda sida salaada iyo zakada iyo xajka iyo looga jeeda acmaasha muuqato daahirka loo jeeda iimaankana waxaa loo jeeda acmaalka baatiniga oo qalbiga iimaanka alle maxabada khashyada khushuuca ilaahay rasuulkiisa oo la jeclaada ikhlaaska tawaaduca acmaasha qalbiga ayaa iimaanka looga jeeda haddii labadooda meel lagu wada sheego islaamkana maxaa loo jeedaa camalka daahirka farqiga kaloo u dhaxeeya haddii qofka uu macaasi sameeyo ama waajibaadka qaarkood uu ka tago islaamnimada muslim maaha lama dhahayo masalan qof zinaystay laakiin aan xalaalaysan ciyaad billah ama khamracbi ama qaad cunay oon xalaalaysan islaamkii oo ka baxay ma oranayso laakiin qofkii kabaa'ir ku dhacay waa dhahaysaa kaasi laysa bimu'min manaa iimaan buuxa mala marka qofka ahlulmacaasida ah iimaanka kaamilka waa ka anfi karta waxaa dhihi karta arrinkaas qof mu'mina maaha waa dhihi karta adoon tagfiirinaynin laakiin macnaha ujeeda inuu iimaankiisu nuqsaan weyn oo gashay laakiin islaamnimada laga anfinayo sababta waxaa weeyaan qofku mar alle intuu qalbigiisa iimaanka uu ku wen yahay ayaa islaamnimadiisa xooggeedana la egta hadduu iimaanka qalbigiisana islaamnimada waa daciifay waxay ku xihantay qofka islaamnimaysa hadba xaaraanta ama waajibaadka ku dadaalkiisa ama xumida ka haritaankooda waxay ku xidhan tahay qofka qalbigiisa iimaanka ku jira iyo tasdiiqa iyo khayrka ku jira walidaalika nabigu wuxuu yidhi calayh salaatu salaam alaa ina fi ljasadi mudga idaa salaxat salaxa saa'iru ljasad wa idaa fasadat fasad saa'iru ljasad jirka hal xibinaa ku jirta waa qalbiga waa hadday wanaagsanaa jirka dhan waa hagaagaya sababtoo iyadaa biyo macaan ku shubaysa oo waraabinaysa hadday xumaatana jirka dhan baa xumaana marka qof walka intuu iimaan qalbigiisa uu la egyahay ayuu acmaasha daahirkaana uu marka uu ka tarjumaya soo maha waa kal ilaahay alam ya'ni liladiina aamanuu an takshaca quluubahum lidikri illah inay quluubtooda u khashuucda lidikri illah iyo wamaa nazala min alxaq walaa yakunuu aysan noqonin kaladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qabl fadaala calayhim alamad waxaa ku dheeraaday waktigii risaalada laga joogo sidaa haddaba dadka badankooda iska noqdeen wakti badanaa soo mara kun iyo dhowr boqol dadkana waa iska daciife dacfigii gaaladii iyo balaayadii hajmadoodii iyo muslimiintii oo kala daato qof walbaa waxaa weeye sidii ari abaar jooga camal aa nashaadkii dacwadii iyo khayrkii wixii dhan waa laga dikaa dadku xataa labaatan sano ka hor iyo hadda dadku isku mid maaha markaasaa la nashaad badno soo maha markuu qalbigoodii faqasad quluubuhum qalbigii engegey khushuucii iyo iimaankii iyo macaanidii iimaanka qalbigaa ku yaraaday maxaa dhacaya faqasad quluubuhum wa kaiiru minhum faasiquun in badan marka faasiqiinay noqdeen wuxuu yidhi ibnu kaiir lamaa qasat ilquluub goortii quluubta engegtay fasaqat iljawaarix xibnihiina marka faasiqiin xumiyay ku camal faleen marka had iyo gooraan in laga shaqeeyo qalbiga khushuuciisa iyo tarbiyadiisa oo qur-aanka lagu tadabburiyo meelaha khayrkaa la keeno mowdka la xasuusto xisaabta la xasuusto waxyaalahaasaa marka loo baahanya aanshubaalino marka hadda intaas xoog waa la fahmay soo maaha almartabatu athaaniya martabada labaad aliimaanu iimaankii waa marka iimaanka weeye wa huwa iimaankuna bidcun wa sabcuuna shucba laba dhinacaa laga fiirinaya markii laga fiirinaya arkaantiisa oo aliimaanu billahi wamalaa'ikati wa kutubihi wa rusul waa noo keeni doonaa waa arkaantiisa oo acmaasha qalbiga ugu muhiimsan ugu waaweyn waajibaad kalena waa jira soo maaha marna waxaa laga fiirinaya iimaankii waxaa soo hoosgelaya ictiqaadkii qalbiga ahaa iyo camalkii saalixaa iyo xaaraantii oo laga tago iyo iqraarkii marka dhinacaas marka laga fiiriyo waa bidcun wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan maanta ma arkaysaa qaybood ayuu noqonaya fa aclaaha waxaa ugu sarreeya laa qowlu laa ilaaha illa waana xadiid lafdigiisa in bukhaari oo wariyey muslim fa aclaaha waxaa ugu sarreeya qowlu laa ilaaha illa allah kelimada laa ilaha illaa ugu sarreya salaamka waxay waa tobka meesha ugu sarraysa wey wa adnaaha waxaa ugu hooseeya imaadatu aladaa in maaragtay dhibaatada iyo qashinka laga fogeeyo can ariiqi dariiqa laga fogeeyo waayahan gaar ahaan soomaalida dabadaha tegan ama kenya qashinkii a ku batay gaar ahaan nairobi xaafadda islii xaafadaha laftooda muslimiinta waxaa la rabaa qashinka in layska xaafo qashin qubnimada waa akhlaaqda yahuudiyada muslimiinta shaqo kuman iyagaa meelahooda banaankooda iyo guryahooda dhan wada wasaq qof baxi samaynaya naag yahuuda gurigeeda tega waxay jamcinayaan wax alla waxa joornaala waxa maar dabci intaas lacagay raadinayaan tobannaan sano hadhow yaa joornaalkaasaa lacagow rabaa inuu keeno taasaa gurigooda buska iyo balaayada saaran hibis an hibis intaasoo kala saaran qashinkiyaa ka buuxa marka muslimiinta asalkooda waa nadaafo islaamkeen mabni calaa tahaara marka inaan ku dadaalo weliba markay haddi ay noqoto dhibaatadii iyo wasakdii inay shaaricay ka bato sixuma ay keento markaas zuulimteedu waxay noqonaysaa arrin weyn oo ajar lay noqonaya fardu kifaaya ama fardu caynay gaare fardu kifaaya ama fardu caynay gaare markaas sababta wax qashinkii zuuliya haddii la waayo nacam waalxayaau sariigtana shucbatun waa shucbo oo min aliimaan xamiid xayuhu waxa weeye waa wax qofka ku bixinay inuu ilaahay macaasidiisa uu ka tago subxaana watacaala waana laba weeye mid muktasaba oo qofku sharciga uu ka kasbado soo ilaahay uga cabsanaya suu tarbiyana oo marka dambe xumida ka tegitaankeeda caadi u noqona midna isagoo qofku u dhashay xishoodka iyo xumida inuu ka tago ayuu sharcigana ka faa'iidaystaa middaasaana uga caji badan wa adoo ilaahay sarriin kuu dhaliyay sharcigii markaad ka faa'iidaysani waa iyaduna waa wax weyn dadku marka sarriigta waa saddex marxalo dad waxaa weeye dadka dadan ilaahayna kama xishoodaan laa yastaxyuuna min alkhaaliq walaa yastaxyuuna min alkhalq waa dadka ugu liito waqaxiin wajifiiqinaya waa kuwa nabigu yihi calayh isalaatu wasalaam kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ummaddaydao dhan waa la caafiyo kuwa macaasida la jahra maaha sababtoo ah macaasida ou soo seegay dadka uga dhex sheekaynaya kuwaas horta waa kuwa ugu liito oo loo dembi dhaafeeyo marxalada ku xigta waxaa weeye dad aan ilaahay ka xishoonayn laakiin khalqiga xoogaa ka dhuundhuubanaya ayagu waa madmuumiin kuwaasi laakiin kuwa horoo wejifiiqyaalka wax yaray dhaamano xishoodka dadka uu ka xishoonayo hadhow waxaa dhici karta inuu sarriig allana isu bedelo oo cindahu juz-un min alxayaa xoogaa sarriigaah u haysta xishood yar ah waa kuwa ilaahay leeyahay yastakfuuna min annaas dadkay ka dhuudhuumanayaan walaa yastakfuuna min allah allana iskama qarnayaan wahuwa macahum isagoo la jira id yubayituuna markay mirayaan oo hamiinkii ku dheelmanayaan maa laa yardaa min alqowli wuxuuna ka raalli ah marka iyaguna waa madmuumiin laakiin kii waqixaayo xumida suuqa ka sheekeynayo waa dhaama midda ugu fiican waxaa waaye qofka khaaliqana ka xishooda khalqigana ka xishooda waxyaale waxaa jira oo qofku oo macaasi oo keligii markuu ilaahayhana oo ka xishooda dadka markuu joogana uu lex joogana oo ka xishooda ama waxyaale waxaa dhici karta oo iska muruu aho markaad kuligaa gari gurigaaga aad keligaa joogto waxyaalo mubaaxaaba aad samayn karto laakiin haddaa bablic idinka dhexdiisa ku samayso xoogaa murua darra oo laga fiican yahay ayada lafteeda ka dhexeeda waxyaalahaas inaadan ku samaynin ayada lafteeda marka waa iyaduna xishoodka wanaagsan ayay ka mid tahay xishoodku marka waxyaalaha aad maaragtay taqwada iyo qofka dhowrsanaanta ka qayb qaada xishoodka maxaa keena waxyaalaha badan oo keena waxaa weeye ugu badan oo qofku inuu allah ka xishooda ku bixinayo awalan inaad xasuusatid ilaahay berri inaad hor istaagayso haddana uu ku dhaalacanayo uu kuu jeeso muraaqabatullah hadda uu kuu waxaad samaynaysa berrina isagaa ku xisaabinayo marka miyaadan ka xishoonayn ilaahay haddana kuu jeedo berri asaguna ku xisaabinayo inaa hadda asagoo berri ku xisaabinaya haddana kuu jeedo adxumisaas waa foolxumo waxaa kaloo xishoodka keena nicmada alle ilaahay waa kuu nicmaynaya wax khayr loo ku siinaya adiguna qabaa'ixaad kala hortegaysa haddana waa kuu nicmaynaya qabaa'ixaa kala hortegaysa qof walba wuu ogyahay qof wanaajiyey hadduu xumeeyo oo haddana uu u baahdo wuxuu ku leeya nin hebel weji aan u hortaga ma aqaan intaasoo ixsaana ii sameeyey waana xumeeyey maanta weji aan kala hortaga ma aqaan allah subxaana wa tacala intuu kuu nicmay oo haddana caasiso aad haddana nicmadiisa aada u baahantaho ood weydiisanaysa iyada lafteeda marka xishooda ayay u baahantah marka xayaag waxa weeye waa aada iyo aada u weyn waay maraa muxaadaro laga jeedi karaa in sha allahu tacaala laakiin intaas qofka labiibka waa ku filanta oo caaqilka in sha allahu tacaala waalxayaau sariigtuna shucbatun waa qayb oo oo ka mida min aliimaan waa qayb ka mida iimaanka wa arkaanuhu arkaanu liimaani sittatun waa lix waay an tu'mina billaahi allah inaad rumaysid subxaana wa tacaala alla rumayntiisana waxaa weye sidaan soo sheegnay inaad jiritaankiisa rumaysid in rububiyadiisa aada rumaysid inuu koonkaana soo abuura kuu nicmey iyo magacyaalkiisa asmaadi sifaadkiisa taa marka inay kugu laasimo macrifadaas inaad keligii aada caabudid wey wa malaa'ikatihi allah malaa'igtiisa inaad rumaysid malaa'ig asalkooda waxay ka tihi min aluluuka waa risaalo marka waxaa weeye waa dad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diro khayrka loo diro soo ma waana khalq ilaahi nuur ilaahay uu ka abuuray subxaana wa tacaala khuliqat almalaa'ikatu min nuur wakhuliqa aadam mimaa wasifa lakum macna dhoobtaa laga abuuray nuuraa laga abuuray malaa'igta ibliisna naaraa laga abuuray marka iyagu waxa weeye waa makhluuq ilaahay aan caasi laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun oo ilaahay ka cabsado oon daacadiisa iska weynaysin subxaanahu wa tacaala waxyaalaha khayrkaa iyo ilaahina u diro subxaana wa tacaala waa jundullah sooma marka iimaankoodu awalan inaan wujuudkooda aan rumayno dad malaaxidadaha beeniyo waxay leeyihiin waa waxyaalaha khayraadkaha malaa'ig laga cabiro laa malaa'igtu waa dad jiro wey quwatu tamhiilayihin waxay iska soo dhigayaan hadday rabaan suuro ilaahay u abuurana waa leeyihiin tashakulna waa leeyihin dadka iska soo dhigi kara sida xadiidkaa noo imaan doona jibriil inuu calaa suurati rajul uu nabiga ugu yimi calayhi salaatu salaam iyo malaa'igtii nabi lood wiilal qurqurxeenoo dhallinyaraa saasoo camal ugu yimaado sooma marka jiritaankooda inaan rumayno ciddii magacoodana la barana inaan rumayno sida jibraa'iil iyo mikaa-iil iyo sooma iyo israafiil iyo magacooda iyo mida kale sifaadkooda wixii sifaadkooda lakugu tilmaamo sifaadka waxaa ka mid a nabigu uri alay slam jibriila baan arkay oo dhinaca maaragtay ilku wareertaga ah aan ku arkay oo qoraxda ka soo baxdo isagoo dhinaciioo dhanba owday weynankiisaoo lix boqol oo garab leh waa sifaat wixii magac looloo sheegana magacooda inaan rumayno acmaasha ay qabtaanna oo naloo sheeg inaan rumayno jibriil waa muwakal bilwaxyi mikaa-iilna waxaa weeye roobka iyo nabaataadka waxyaalaha dhulka ka soo baxa ayuu ilaahay u wafiyey subxaana wa tacaala israafiil waxaa weeye waa nafxu ruux subur suurkan asagaa afuufay dadku hadhow ay ku dhimanayaan marka lasoo noolay asagaa afuufay marka labadaasoo isaguna ku shaqaleeya malakulmowt arwaaxda inuu qabloodo isaga iyo cawaantiisa maalik waa khaazir naar iyo majmuuca iyaguna naarta ku cadaabtay ilaahan ka magangalno kuwana jannada ayaa maaragtay iyo ka shaqeeya qaar arxaamta iyo carruurtay ka shaqeeyaan qaar bini aadamkay ilaalinayaan haddii oo meel ka dhaco waxay arkaysaa qof baabuur ou la gadoomo koombo ou noqdo waxba kama galo waxna ma gaarin baa lagu leeya malagiisaa galo haddaan malagiisa galo wax taabo karna ma aha midna waxaa le inta yaraa xagantay laf yaraa jartay naftiina waa ka haray qudratullah yaa celinaaya waxaa waaye yaxfaduuna min amrillah qofkaan malagiisu gelin waxaa waaye meel kastaa ka soo dhaco baabuur kasta haddaan la gadoomo waxaad arkaysaa isagoo bad qaba sooma qaar baa caruurta iyo maaragtay ajinnada loo qaabilsano oo maaragtay bikatbi risqi wa camalihi wa ajri wahaakada wadaa'iftooda aada u fara badan yihin ilaahay aada maarata u fara badan yihin markana waana khalqi khayrka ka shaqeeya marka inaan rumayno waxyaalaha wadaa'ifta maaragta loo sheegay waana khalqi ilaahay caabudoo mu'miniinta jecel oo u dembi dhaaf weydiina aladiina yaxmiluuna carsha waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruun nacam marka iimaankan rumaynayno waxaa weeyaan fawaa'id badanaa ku jirto awalna cadamada alleh inaan garno sababta malaa'igta waaweyn waxaa waye qaaraa carshiga xambaarsan wayaxmilu carsha rabbika fowqa yowmayn amaaniin haddana afaraa xambaarsan xooggooda intuu leegyahay nabigu wuxuu dhahay malaa'igta carshiga xambaarsan dhegta balaqdeeda iyo garabka inta iisu jira hadda qofka bani aadamka taaka wax ka yar soo maaha shan boqol oo sano shimbirka meel oo u duuro ay isu jiraan intaas madaxiisiiyo gumadiisa intay isu jiraan ilaaha khalqiga abuuray awooddiisa intay leegtahay subxaana wa tacaala inaan garano iyo nicmada alla inaan ku shukrino malaa'igtaasaa naloo adeejiyo qaar waxyaga noo keeno qaar roobka noo hayo qaar maaragtay na xafidayo ilaah baa kuu adeejiyey subxaana wa tacaala waxyaalahaasoo kale marka faa'iidada badan ayaa ka buuxa wa malaa'ikatihi malaa'igtooda in la rumeeyo jiritaankooda iyo sifaadkooda iyo acmaasha ay qabtaan waxaasoo dhan oo kitaabka uu noo sheegay iyo sunnada in la rumeeyo wa rusulihi rususha in la rumeeyo wa kutubihi kutubta alle in la rumeeyo kutubta waxaa weeye waa risaalada alley ka tarjumaysaa ilaahay oo u soo diray nabi walbaba ilaahay waxyo usoo dhiibay ama rasuul walba qoomkiisa la gaarsiinay marka rusul kutub iyo suxuf intaba waa jirtaa waxyiga allah ku qoran subxaana wa tacaala marka in la rumeeyo awalan kutubtaas jumlatan iyo suxufta wixii ilaahay soo dejiyey kullun aamanaa billahi wamaa unzila calayna wamaa unzila calaa ibraahim malos wamaa uutiya nabiyuun wixii ambiyada dhan oo la siiyo dhan waa rumaynaya mujmal ahaan waa loo rumaynaya kuwiina loo tilmaamay oo tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan iyo suxufu ibraahim iyo suxufu muusan wixiina loo magacaabana waa rumaynaya khaasatan kitaabkeena qur-aanka oo isagu rasuulkii noo soo dhiibay wuxuu intaas dheeryaha isaga inaan ku camal falno inaan jumlatan u rumayn wa tafsiilan u rumayn oon baranno oon ku camal falno oon dadka ugu yeero si khaasoo marka uu noo soo kuseeya kutubtana waxay kutusina ilaahay khalqigiisa inuu maaragtay u naxariisanayo oo waxy iyo shareeco u dejinaayo ousan ku halaynin qawaaniin bini aadam oo jawhla oo jahl iyo jawr ay ku dhisantay ilaa waxa imaan doona wax u munaasaba ma yaqaan jawrna waa ku dhisan in walba markuu qaanuunka dejinayo maslaxadiisa u fiirina laakiin ilaahay sharcigiisa cilmigu ku dhisan yahay jawrna kuma dhiso khalqigan wuxuu uga baahanya lama arko cadaalada u sameynaya alla subxaana watacaala soo maa waa taas oo kale wa rusulihi rususha in la rumeeyo rusul waa dad ilaahay soo dir oo waxyooday wax lagu soo dhiijiyey awalan in alla inta nebiyaal iyo rusul aho lasoo diray jumlata waa rumaynayna walaqad arsaa rasula min qablika minhum man qasasnaa calaykum minhum lam naqsus qaar laguu sheegay iyo qaar aan laguu sheegin ilaahana tiradooda yaqaano inta la sheego qur-aanka lagu sheegana waxaa weeye waa shan iyo toban nabi iyadana magacyaalkooda aan rumaynayo oo nabiga uu noo sheego ale qur-aanka shan iyo labaatan waa shan iyo labaatan nacam khaasatan nuqsus waa kala fadli badan ulcazmi min arusul waa ugu fadli badan وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم شنتاس أولو العزم منها فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سيصيح نبي أنا أفضل بدن إبراهيم بقى كحجة عيسى كحجة موسى نوح كحجة عليه السلام عليه أفضل الصلاة والسلام marka rususha inay saadiqiin yihiin oo wixii ilaahay subxaana wa tacaala u soo gudbiyey inay dadkii ay gaarsiiyeen inaan rumayno ayaga iyo malaa'igtuna wax khusuusiya oo cibaadaa ma laha ilaahay risaalada ka gaarsinaya rasulka maane cibaado iyo ayaku maanta ma arkaysaa ma laha hal rasuul qofkii beeniyana waab asagoo rusul dhan beeniyey kadabad qowmu nuuxin almursaliina layidhi hal rasuulaa u yimid sababtoo nin rasuul beeniyey waa isagoo rasuulka rasuul dhan beeniyey qofkii hadda hal rasuul oo rasuul nuud qofkii beeniyey nabi maxamed waa beeniyey walidaalika yahuud markay ciisa iyo muusa ay beeniyeen iimaankooda muuse xataa looma aqbalo nasaare markii nebi maxamed beeniye calayhi salaatu salaam iimaankooda waa ka qaad qof muslim sheeganaya hadduu nabi ambiyada ka horeeyo nabigeenna uu beeniyey isagana iimaankiisa u nabi maxamed masiix ka kacway halkama jira marka inay khalqi yihiin oo bashar yihiin laakiin loo waxyoodo khasaa'isa basharka way leeyihin waa jiranayaan waa maanta ma arkaysa waa daalayaan wixii bini aadamka oo qabta waa guursanayaan carruur bay leeyihiin ma garan wajacalnaa lahum aswaajan wadurriya carruur iyo waa u yeelna laakiin amraad xun iyo junuun iyo waxyaalo liita ilaahay waa ka nasahay subxaana wa tacaala beena ilaahay waa uu ka nasahay subxaana wa tacaala ma garan waxyaalo cuyuubo iyo nuqsaan iyo maaragtay dunuub foolxuna ilaahay uu ka nasiyey subxaana wa tacaala marka idan inaan saa u rumayno hadhowuu noo sheegi doonaa markii gadaal aan ka daho walyowmi alaakhiri aakhara inaan rumeeyo aakhara marka waxa weeye waa maalinta ugu dambaysa iimaanka yowm alaakhir waxaa soo gelaya mowdka iyo axwaashiisa inaan rumeeyo sakaraatulmowt waaba loo jeedo iyo qofku inuu arkayo intuusan naftu dhigan cinda alkarkara haddii uu saciidi inuu shaq yahay makaankiisa jannada iyo makaankiisa naarta iyo malaa'ikatu alcadaab iyo malaa'igtan inuu kala arkay waxaa soo gelaya axwaal aakhira qofka qabri sababtoo saacadda waxa weeye waa saaca oo khaasa iyo saaca caama saacadda khaaska markaa dhimata waa kuu qun adig ilaa axwaal aakhiraad gelaysaa soo maha qabriga iyo naciimkiisa iyo cadaabkiisa iyo su-aasha xataa dhan baa soo gelay waxaa soo gelaya in laysoo bixiyo banki qiyaamo laysugu keeno waxaa soo gelaya maaragtay isxisaabintii dadkii lasoo xisaabinayo waxaa soo gelaya miisaankii oo dadkii qof walba acmaantii wanadacu almuwaasiina alqisa biyowmi alqiyaama waxaa soo gelaya siraadkii la ismarsiiyo siraadku waa buundo khafiifa oo tin maanta ma arkaysaa ka yaryar seefna ka af badan oo calaa makri jahannam dadka qof waa ku arooran leey wain minkum ilaa waariduha qof walba waa dhex qaadaya kaana calaa rabbika xatman maqdiyan ilaahay waa waajibay uma nunaji aladiina taqow dadka mutaqiinta waa korinaynaa wanadaru adaalimiina fiiha jitiya nabiguna wuxuu noo sheegay calayhi salatu salaam siraadka qof walba intuu iimaankiisii camalkii saalixa ku horma dadka kuhor uu ku marayo qofkii iimaankiisu wen yahay ilbirqs qofkii kale sida hillaac oo kale qof wuxuu ku maraa orodka dabaysha oo kale qof wuxuu ku marayaa awrta orodkeeda oo kale qof nin ordaya may qofna faras ka ordaya qof awrta qof nin ordaya qof qof soconaya dadaa gurguuranaya dadaa weliba gurguura sax maana gacanaa ku dhege lugaa qabsana aas hadda soo fujina meeqa sanay ku qaadana qaarna kalaa liibtii naartaa dafanaysa markaasa nabiga fa minhum naajin wa minhum makhduushun naaji mid la dhaawacay oo naajiya wa minhum makduusun fii naari jahannam midna naarta lagu rasaynaya kalaaliibtaa la boodaysa dunuub ilaahay naga kori subxaana wa tacaala iyo jannadii iyo naartii axwaashaas oo dhan ayaa ka mid ah marka waa in loo diyaargaroobo oo camalkeena loo diyaargaroobo ilaahay maa nacuudu billahi min khusi dunya wa cadaabi ilaakhira ilaahan adduunyo dulligeeda iyo cadaab aakhiraba ka magan doono nacam wa tu'mina inaad rumayso bilqadari qadarkana khayrihi khayrkiisa iyo wa sharrihi sharkiisana qadarka waa rubuubiyada alla subxaana wa tacaala qadarka waa rubuubiyada alla w soo ma wixii kaloo hadda aan kasoo sheekeynana waa sharciga waa cibaadadii waxay ku tacalluq ama tawxiid ha lagu cibaadaysto caqiida ama camal ama tarki ama iimaan waa cibaadaadkii wey wa iyaaka nacbud qadarkuna waa qadarkii waa iimo ruubiyaduu soo gelaya sababta waxaa weeye ilaahay koonkan asagoo ku tasarufo wuxuu rabuu ku yeelaya markuu abuuraya qofkan gabaruu ka dhiga wiiluu ka dhiga hadduu shaqiyou ka dhigaa saciidou ka dhigaa haddii oo rabo qof caqli badanoo ka dhigaa qof caqliisu liid qof kaamila qof handikaaba oo maaragtay oo hagaasaho maaragtay yani aan dhammaystirnayn buu ka dhigaya qadarka alle subxaana wa tacaala marka cibaadadiina waa sharcigii qadarkiina waa rububiyadii alaa lahu alkhalqu esh waalamr khalqiga amriga ilaah baa iskale subxaana wa tacaala marka midna waa ruubiyeysa walidaalika waxay dhihi jireen qadarka waa iimaanka nidaamkiisa nidaamu tawxiid hadday kuusha soo xarig kuma taxin waa tawxiidka waxa taxaya wey faman aamana bilqadari qofka iimaanka qadarka rumeeyey kamula tawxiiduhu tawxiidkiisu kaamilo noqonaya qofkii qadarka beeniya naqada takdiibahu tasdiiqahu beenitaankii aada beenisay waxaa weeye tawxiidkaaga iyo baabi-ina marka qadarku waxbay waa qudratullah waa rabbinimada alla subxaana wa tacaala dad badanaa ku wareeray markaasuu imaam axmed waay qadarkaa ku wareer waa qudratullah adiga qudrada alla maa diidan inuu ilaah ku awoodo sad raba aad kaa yeeli karo may alaa lahu lkhalqu abuuritaanka ilaah iskale waalamr amarkana isagaa iskale qadarka marka waxa weeye ilaahay waxa uu goynaayo uu jaan goynaayo wey isaga subxaana wa tacaala iyo tasarufkiisa waa afar marxalo marxalada ugu horeysa ilaahay waxa dhaca inuu og yahay cilmigiisa yatacallaq fii cilmi illah waxa dhici doono yaclamu maa kaana wamaa huwa kaa'in waxa dhici doono wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun waxa dhaca xataa hadday dhicisow noqon doono oo og marxalada labaad ilaahay looxu maxfud ku qoraa waxaasaa dhici doono adiga fulaan oo halkaan joogo wadaadkaa darsiga akhriyay intaan kale inaad waktigaa dhala doontaan joogi doontaan saan saan saan ilaahay waa ogaa subxaana wa tacaala looxaa lagu qoray soo ma waa martabo labaad ilaahay waa u qoran hadhow goorta ilaahay ou rabo qofkaas iyo waxaas inuu soo saaro waxaa ku tacalluqaya mashii'adiisa macnaa ilaahay wuxuu doonaa waxaan inuu waktigaas uu soo saaro iraadadiisaa ku tacalluqaysa iraadadiisa markay ku tacalluqdo waa marxalo labaad yacni in iraadada alla ku tacalluqdo waxaan inay yimaadaan ay saa noqdaan waa martabada eesh saddexaad wey markay iraadadiis ku tacalluqdo haddii ilaahay subxaana wa tacaala markuu wax abuuraayo badeello iyo dhagax iyo wax isa korsoonayo inamaa amruhu idaa araada shan an yaquul lahu kun fayakuun ahaaw buu leeyahay qof wixii waa ahaanaya marka marxaladaadna waxaa weeye waa iijaadkii wixii ilaahay inuu abuuro bannaanka u soo saaro intaba ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala dadka marka mushkilada waxay ka keeneen waxay iska hor keeneen sharcigii iyo qadarkii
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله
marka dadka waxay shayaadiinta waxay iska hor keeneen qadarkii sababtoo ah dadku markii qadarka iyo sharciga la yidhaahdo saddexay u qaybsamaan wax la yidhaahdo majuusiya iyo mushrikiye ibliisiya mushrikiinta waxaa weeye qadarka waa rumaysan yihiin laakiin sharcigay diidan yihiin sharciga ayay diidan yihiin oo waxay leeyihiin sidaa inaan noqono mushrikiin ilaaha doona walow shaa allahu ma ashrakna ma garan hadduu ilaahay doo inaan shir maana ashrak saana ilaahay noo doono sideenaan ku soconay baabkooda marka waxaa qaaday nimanka jabriyada la yidhaahdo iyo maaragtay mutakalimiinta shaacirada iyo baabkaas waxaa lamida ayaa qaaday marka waxay jabra yidhahdeen qofku waa qasbayan waxa uu samaynayo haddii laga ciqaabana waa laga gardaranya waa baabkii marka mushrikiinta waxaa jira majuusiye wax la yidhaahdo majuusiye laba khaaliqay sugaan ilaah alkhayr iyo ilaah ashar baabkaasna waxaa raacay muctasilada waxay yidhaahdeen qofku hina hanuunkiisa iyo tawfiiqdiisa iyo baadinimadiisa ilaahay shuqulkuma leh qofku isagaa hidaayaday baadinimada abuurtay marka isagaa ishanuuniya isagaa dhalaa ilaahay shuqulkuma leh markaas maxay sugeen ilaah khayr ku sameeyo allihii weynaa iyo bini aadam isagu sharka samaystay marka waxay dhahen qofku sharkiisa isagaa samaystay ilaahay ma abuuro ilaahayna waxay leeya wallahu khalaqu wa tacmaluun marka adduunkii waxay ku soo dareen makhluuq uusan ilaahay uusan uusan lahayn ilaahayna waxay leey waxaad samaynaysaan iyo adinkaba ilaah idin abuuro marka baabkaasna iyagana majuus haadil uma waxa qadariyada muxtasila loo yidhahdo waa saas wey sababta waxay leey ilaahay waxba qofkaan camal xun iyo camal saalix midna uma qadarine asagaa samaystay ibliisiya qole la yidhaahdo ayaga labada waa rumay lakin waxay dhan waa mutanaaqib ilahi marna wuxuu leeyahay maanta ma arkaysaa waa qofkaan rabaan baadiyeynayo marna khayrka sameeya warkiisa laga wado oo mutanaaqib halkaas uga baxo ahlu sunnadii waxay yidhahdeen mutanaaqib maa allah waa rabbi subxaana wa tacaala rabbinimaysa qadarkiisaa soconaysa qofkana ilaahay ikhtiyaar buu siiyey subxaana wa tacaala hanuunkiina waa u bandhigay qofka wuxuu ku ciqaab mudana ama cadaab ku mudanaana cilmiga alle iyo midna maahan iyo subxaana wa tacaala ee waa camalkiisa camalkiina khiyaar u leeyahy waa loo caddeeyey marka camalkiisa saalixa ha u yimaado allana subxaana wa tacaala ha kaalmaysto intuu awoodana ha dadaalo ilaahayna subxaana wa tacaala ha u kaalmaysto inuu khayrka oo waafajiyo maaragtay sharkana uu ka leefo insha allahu tacala kutubta waaweyn aan kusii faahfaahin doona laakiin intaas waa nagu filantaan u malayna wa tu'mina aada rumaysad bilqadari qadarka khayri khayrkiisa macnaa wixii khayr ilaah qadarin wa sharri sharkiisa marka markii khayr iyo sharba la leeyahay ilaahay waa loo tiiri karaa laakiin sharta keliya ilaahay in loo idlaaqo waa laga fiican yahay ilahay biyatika wuxuu leey nabigu calayhi washaru laysa ileyk sababtoo ah ilaahay waxyaalaha uu qadaraayo walow dhinacba shar haga ekaade laakiin dhinac markii la fiiriyo xikmaa ku jirta xikmo ayaa ku jirta haddaan kufri la arkin iimaan macnihiisa ma la garan laha soo maa shar haddaan la arkin khayrka ma la garan laha tirada haddaan la arkin caafimaadka macnihiisa ma la garan laha yani dhinac kale xikma uga jirto alla subxaana wa tacaala wadaliilu waxaana u daliila calaa hadihi alarkaan sita arkaanta lixda qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi laysa albira baarinimo ma ahan an tuwalluu inaad jeejeysaan wujuuhaku wajiyaalkiina qibala almashriqi xagga maaragtay qorax ka soo bax iyo waalmaqribi xagga galbeed walaakina albira birigu waxaa waaye man aamina billah ay walaakina albaara inaad u qadarto kan baariga man aamana billah ama walaakina albira biru man aamana billah labadaas waa loo qadari karaa qofkii ilaahay rumeeya iyo walyowmi alaakhiri aakhiro iyo walmalaa'ikati malaa'igta iyo wlkitaabi kitaabkii wanabiyiin aayaddu marka wuxuu ku yeedatay sha'nu taxwiil اlqibla qiblada markii la wareejiyey qiblada ilaahay baa iskale meeshuu rabu ku wareeji karaa markii hore baytulmaqdis u jeestaan ayar qof mumminka waa adeecay haddana waa la nasay qofku qiblada usoo wareejiy oo meeshuu ilaahay ku wareejiyo qaaraa markay isku dhejiyo yidhi baytulmaqdiskaan ku dhegaynaa yahuud nasaarana baryaan u jeesanaynaa a maxaa la yidhi meel inaad isku dhejiso xaq iyo xagga ilaahay aan kuu uusan kuu jeedin inaad qiblo ka dhigto biri maaha ee baarnimadu waa inaad ilaahay adeeco qofkii ilaahay rumeeyo awaamirtiisa rumeeyo oo meeshuu u jeeso u jees yidhaahdo oo sharcigiisa iyo kutubta iyo rususa rumeeya qofkaasaa iimaan rasuulka yaa faroo ilaaha kitaabkiisa ku faroo yidhi maarata fawalli wajhakum sadra almasjid alxaraam kitaabkii bay ku taallaa rasuulkii baa faray hadhow meel aad isku dhejiso waxba kuu tari mayso daacadaa la rabaa muuta nacam iyo wadaliilu qadarin waxaa uqada u daliila qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa oo yidhi innaa kulla shayin shay kastaba khalaqnaahu waan abuurnay biqadarin qadar baan ku abuurnay iyo jaangoyn ayaan ku abuurnay waalmartabatu ahaalita martabada saddexaadna alixsaan ixsaanka wey martabada saddexaad waa ixsaanka wey ixsaanka waxaa laga keenay axsana yuxsinu ixsaan idaa adqana waxa markii aada sugtid wa ixsaanka cibaadadana waxaa loo jeedaa alikhlaasu fiiha cibaadada inaad ikhlaas ilaahay darta u samaysid iyo walkhushuuci ilaahay inaad ugu khushuucdid wa faraaqi lbaali iyo qalbigaaga inaad tashwiishka aad ka saartid xaalo talabusu bihaa marka aad maaragtay cibaadada ku dhex jirtid ixsaanku marka waa iimaankii intuu sii kobcay sii kobcay yaqiin gaaray waa islaamkiiyo kobcay baxaytu qofka waxyaala u aaminsan yahay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aakharadii wixii dhammaa kaannamaa ra'yu cayn isagoo u jeeda waay ee markaas dartiis ixsaankaas cibaadadii marka aada u sii wanaajiyo soo maa walixsaanu ruknun waaxidun wahuwa an tacbud allah alla inaad caabudid kaannaka taraahu sida adigoo u jeeda yacnii miaal dadka shaqaalaha markuu ninka madaxaa u jeedo soo shaqada gay miiradaan wasiirka madaxweyne markuu soo ziyaaro alla way arkayaan mog qofkii markas ilaahay markuu dhaalacanayo cibaadadiisa uu ilaahay caabudaasay noqonay kaannamaa ilaahay u jeedo macnaa yaqiintiisaa waxay gaaraysaa kaannamaa ilaahay u jeedo markaasuu cibaadadii si fiican usoo biraya qalbigiisa wax qaladaada uu ka ilaalinayo waalixsaanu ruknu waaxid wahuwa an tacbud allaha ilaahay inaad caabudi kaannaka taraahu adigoo u jeedo waa martabada ugu koobaada wey waa laba martabo fain lam takun taraahu haddii aadan gaari karin inaad tidhahdo allaad u jeedaa fa innahu asaga allah yaraaka asagaa ku arkaayo waxaad tidhahdaa war ilaaha kuu jeeda ilaaha ka cabsaa sida loo badan yahay war ilaaha ku arkaayo laakiin dadka waaweyn kaannamaa iyagu ilaaha u jeeda sidii saxaabigii yidhi inkastoo xoogaa xadiisku daciif yahay waxaad moodaa hudhaa carshiga alloo baarisa inaan u jeedo ahlu jannadii oo jannada isku soo ziyaaranaya ahlu naarkii oo naarta ka qaylinaya markaasuu nabiga calayhi salaatu salaam carafta khalizm adiga xadiidka waxaa lacif baa ku jira laakiin waa iska macno saxiixa w wadaliilu waxaana u daliila qowlu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yihi in martabadaa ay martabo weyn ay tahay ina allaha alle maca aladiina kuyu la jira ittaqow ilaahay ka baqay iyo waladiina kuyu hum ayaguba muxsinuuna cibaadada wanaajiyo sidii ayagoo ilaahay arkaaya ama dhahay ilaaha noo jeeda markaa cibaadadii si fiican u wanaajiyo iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi watawakal tala saaro cala alcasiizi allihii qaalibkaha alraxiimi ee raximkaha alladii yaraaka allihii kuu jeeday xiina taquumu markaad istaagayso marka ilaaha kuu jeeda marka waa martabatu lixsaan waay inaad saa ictiqaadsid iyo wa taqallubka markaa ku dhex gagadoomaysid fi saajidiina kuwa sujuuda taqallubka marka ama dadka la tukanaysid ama nabigu dadku soo siyaari jiray salaatuleelkay soo u tukadaan xataa dhallinyaradu toobaatanaadka way samayn jireen masaajidan matala xaafadan kusoo lagu soo tukanaa qofa xaada inay jamaacada soo xaadireen in kale qofkii ka maqan waa la istiri jira waagi hore cibaadada waa la iskula xisaabtami jira innahu alle huwa samiicu alla maqlid badan waayo alcaliimi og iyo wa qowluhu tacaala wamaa takuunu ma ahaatid fii sha'nin arrinkuma sugnaatid wamaa tatluu ma akhrisid minhu sha'nigaaga min qur'aanin qur-aan ma akhrinaysid walaa tacmaluuna min camal wax camalana ma samaysaan ilaa kunnaa calaykum shuhuudan waa idin jeeda waa idin wax alla waxaad camal samaynaa maad qiraa'o akhrisid ama camal aad samaynaysid maarta waa idin jeeda id tufiduuna fiih weliba wuxuu idin jeedaa qur'aanka markaa wax ka sheegaysaan iyo nabiga oo carabkiina la baxaysaan oo baqbaqbaq ay leeyihiin marka taas waxaa ay ku dhacaysaa dadka culimmada dacniya culimmada ahlu sunnada ah ma garan iyo dalabatulcilmiga iyo diinta dacniga sida afar iyo labaatanka saa culimmadii tawxiidka ibnu taymiya ibnu katiir ibnulqayim maxaa cabdilwahaab culimmada diintana soo gaar sida sheekh nuuruddiin cali colow sheekh shariif culimmadii islaamka waxna soo gaar sheekh cumar faaruq oo asaguna maa duruusiisa akrinayo marka qofka dadka ahlu khayrkaa durayo afkiisa baq baq baq baq baq la leh ilaahay waa u jeeda ilaahay hanaga cabsado subxaana wa tacaala ninaa ii sheegay nin baa waxay maaladu sheekh nuur iska caaya muxuu ka yaqaana sheekh nuur anaa soo gaar nin wuxuu ah mutawaadica oo aada gacanta inta ku qabsado koobka shaaha kaa bixinayo markii ardaydii u arkay jaamaca islaamiyu joogto faraha badan wuxuu yidhi waxaan aqaano tawxiidka meela taqaano saan idhi haa suu yidhi alxamdulilah suu intiina ilama taqaani ha waabaa la dhihi jiro yidhi waxaad taqaano yaa kula yaqaano suu intiina ilama taqaanin qofaan marka axwaashiisa yacni da qofka aqoon badnaana waa yaraa sheekhaas isagoon waxba soo diyaarin iska dhaaf xataa rijaasha wuu laqbayna af soomaaliya ku laqbayna aqoontiisu aqoon waxay ahayd faa'iq faniga faraa'ilka maba loogu geli karinba iyo tawxiid dersi tawxiid aan u istaaga hadduu yidhahdo dhegaha ku jiro waxuu soo diyaarinana ma laha culumta dhan dushuu ka xafidsan marka culimmadii hadda kaloo culimmadii xadiidka iyo fiqiga iyo tafsiirka gaarsiisay iyo yaan culimmada afka lagu taago oo sidii shiicadii yaan laga dhiganin ru'uusu saxaaba shiicadu cayan abubakar iyo cumar hadduusa kabadiin uma jiro dadka marka culimmada oo caydooda ku gab yahay mashiicatin culimmada ummadda islaamka madaxa maxay uga tooganaya waayo sheekh sharif cabdinuur iyo maaragtay cumar faaruq loogu taagan yahay oo nina sunnadii oo duuba nina tafsiirka oo duuba ya dadka xataa bidcada wax ka sheegi maayaan dadka sunnada wax ka sheegaya marka maxay rabaan ummadda inay madaxa ka gooyaan oo ummaddii turaadka u qadimtay inay maaragtay ay madaxa ka gooyaan waxaay qofkii is yidhaahdo qof mu'mina baabi oo cagta hoosteeda geli isagaa cagta hoosteeda gelaya culummo caydeed laguma sharaftaga waa lagu baaba'aa ilaahay ha laga cabsado subxaana wa tacaala sal allah calaa maxamedin wa rasuuli